هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan kamiin askari lagu dilay qori iyo booshna looga furtay oo ka dhacay duleedka deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka oo kunya barow ku yeeshay kulan ballaaran oo wadatashi ah kelimaadkii laga jeediyey kulankaas ayaad dhegaysan doontaan xildhibaan hore oo ka mid ahaa baarlamaankii dowladda federaalka oo ka hadlay fashilka dhinacyada badan leh ee dowladda federaalka hadalka xildhibaan hore cabdibare yuusuf jibriil ayaad dhegaysan doontaan xubinta caafimaadka wararkii ugu dambeeyey caalamka ah iyo xalqada ugu dambaysa dhiganayaasha oo habeenadan aad ka dhegaysanayseen warbaahinta alfurqaan ayaan caawo kusoo gudbin doonaa barnaamijkeena insha allah waa mar keliya dhuuxa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa lix iyo tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waafaqsanna kow iyo labaatanka bisha toddobaad sannada labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga qodobka ugu horreeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimaha caalamka waxaa isku soo duway oo halkan ka soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan badar aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kamiin ah u dhigay askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku socdaalayay duleedka masagawaaye wilaayada galgaduud waxaana weerarkaasi lagu dilay hal askar oo ka tirsan ciidankii kamiinka la kulmay waxaanay ciidanka mujaahidiinta askariga ka furteen qoriya boosh uu watay canug dhashay kadib markii ooyadiisay ku shahiiday duqeyn ka dhacday marinka khaza isbitaalka alcawda ee ku yaala xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza ayaa sheegay in dhakhaatiirta isbitaalka ay ku guulaysteen inay badbaadiyaan ilmo uur ku jir ah oo laga soo saaray uurka hooyadiisa kadib markay ku shahiiday duqeen ay fuliyeen ciidamada gumaystaha yuhuudda bayaan ka soo baxay isbitaalka oo ay faafisay wakaalada wararka falastiiniyiinta ayaa lagu yidhi barqanimadii maalintii shalay qayb ka mid ah gargaarka degdega ee isbitaalka waxay qaabileen hooyo shahiiday oo lahayd uur sagaal bilood sida laga soo xigtay isbitaalka dhakhaatiirta dhalmada iyo haweenka ayaa bilaabay qaliin deg deg ah oo lagu furay caloosha hooyada shahiiday si looga soo saaray ilmaha caloosheeda ku jira kaasoo dhashay isagoo nool waxaana lagu wareejiyey qeybta xanaanada ee isbitaalka shuhadaawul laksa wakaaladu waxay sidoo kale tilmaamtay in isbitaalka alcawda ee ku yaala xerada nuseyraad uu yahay isbitaalka keliya ee bixiya adeegyada daryeelka dhalmada iyo haweenka tan iyo markii uu bilowday dagaalka burburinta ee gumaystaha yuhuuddu ay ka wadaan marinka khaza afartan ruux oo ku geeriyootay dalka haiti kadib markii uu dab qabsaday dooni ay saarnaayeen hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ayaa sheegtay in ugu yaraan afartan qof oo haytiyaana ay ku dhinteen badda dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii dooni ay la socdeen ay dab qabsatay doonidan oo ay saarnaayeen in ka badan siddeetan qof ayaa ka soo ambabaxday xeebaha waqooyi ee dalka haiti doontan ayaana ku gubatay xeebta kibhaytiya ee waqooyiga dalka haiti kow iyo toban qof oo ka mid a dadkii la soo badbaadiyey ayaana laga daaweeyey dhaawacyo gubashaha oo soo gaadhay sida ay hay-adu sheegtay dadka doonta saarnaa waxay isticmaalayeen taraq si ay shumaca u shitaan taasi oo keentay inuu dab qabsado ayuu yidhi madaxa xafiiska ilaalada rayidka ee waqooyiga dalka haiti isagoo la hadlaya wargeeska miyaami hirlayd ordogan oo baarlamaankiisa u gudbiyey ciidamo uu u dirayo soomaaliya madaxweynaha dowladda turkiga ayaa baarlamaanka dalkiisa u gudbiyey mooshin uu ku doonayay in ciidamo iyo maraakiib dagaal uu u diro soomaaliya ayna u fuliyaan danaha turkiga ee soomaaliya rajab dayib ordogan ayaa baarlamaanka u gudbiyey mooshin uu ku dalbanayay in loo ogolaado in maraakiib dagaal iyo ciidamo badeed turkiya loo diro soomaaliya si ay uga sameeyaan shidaal baadhis sharci darro ah codsiga ordogan ayaa yimid kadib markii wasiirka wasaaradda tamarta turkiga uu sheegay in sanadkan gudaheeda uu turkiga usoo diri doono xeebaha soomaaliya maraakiib shidaal baadhis ah taasoo qayb ka ah heshiiska dowladda federaalka ee ay badoommada soomaaliyed ugu wareejisay dowladda turkiga hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa uga digay dowladda turkiga inay isku daydo boobka khayraadka soomaaliya waxayna xarakadu shacabka soomaaliyeed ugu baaqday inay difaacdaan baddooda iyo berigooda jabhadda fano oo sheegtay inay gacanta ku dhigtay maxaabiis badan lana wareegtay magaalo muhiim ah dagaalada culus ee u dhexeeya jabhadda fano iyo ciidamada xukuumadda etoobiya ayaa sii xoogeystay maalmihii lasoo dhaafay iyadoo jabhadda amxaarada kusii siiqayso magaalada adisababa ee caasimada dalkaasi fano ayaa weeraro isdabajoog ah maalmihii lasoo dhaafay ku haysay ciidamada etoobiya ay isku horfadhiyaan gobolka amxaarada maleeshiyaadka jabhadda fano ayaana saacadihii lasoo dhaafay ku dhawaaqay inay dagaal kula wareegeen mandiqada jaja oo qiyaastii boqol iyo sagaal kilomitir u jirta caasimada ethoobiya adis ababa warkan ka soo baxay jabhadda ayaa lagu sheegay inay gacanta ku dhigan in ka badan siddeetan askar oo ka mid ah ciidanka ethoobiya waxayna intaa ku dareen inay dagaalka ku qabsadeen hubiya gaadiid dowladda ethoobiya ayaana dhankeeda ka hadashay arrintan waxayna beenisay warkan ka soo baxay jabhadda fano ee ay ku sheegtay inay la wareegeen magaalada jeja trump oo ku soo laabtay ololaha doorashada kadib iskudaydil madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa sabtidii shalay dib ugu soo laabtay ololaha doorashada hal toddobaad kadib markii uu ka badbaaday iskudaydil xilli uu khudbad u jeedinaya taageerayaashiisa gobolka bensafiliya musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinka madaxtinimo bisha nofembar ayaa dib ugu soo laabtay ololaha doorashooyinka gobolka mushqan oo ka mid ah gobolada muhiimka u ah doorashooyinka mareykanka waxaana markaani trump ololaha ku helinaya ninuu u sharaxay inuu noqon doono madaxweyne ku-xigeen netanyahu oo ka hadlay duqeymihii ruuxay dekada xudayda ra-iisul wasaaraha maamulka yahuudda benyamin netanyahu ayaa xalay ka hadlay duqeymihii xooganaa ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada xudayde ee dalka yemen netanyahu ayaa muuqaal uu soo duubay kaga hadlay duqayntii isxigxigtay ee ciidamada cirka ee maamulka yuhuuddu ay ka fuliyeen dekadda xudayda weerarka dekadda xudayde ayaa muujinaya in israa'iil ay gaari doonto cadowgeeda meel kasta oo yahaataba ayuu yidhi netanyahu isagoo ciidankiisa ku ammaanay inay howlgal guulaystay ka fuliyeen meel kun iyo sideed boqoloo kilomitir u jirta dhulka uu maamulka yuhuudda xooga ku haysto wuxuuna ku nuxnuxsaday netanyahu in dekadda xudiida ay xuutiyiinta u adeegsan jireen marina ay ka helaan hubka kaga imaaday iiraan sida uu sheegay netanyahu waxaan fariin u diraynaa cadowga israa'iil ha nagu soo qaldamin annaka waana ilaalin doonnaa nafteena si walba iyo goob walba qof kastooo waxna yeela wuxuu la kulmi doonaa cawaaqib aad u daran ayuu hadalkiisa sii raaciyey netanyahu oo ah ra-iisul wasaaraha maamulka sahaynada yuhuudda wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو hagaa qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markaan ku soo dhowaada xalqada lix iyo sagaashanaad ee xubinta caafimaadka oo aalaaba aad ku dhegaysataan barnaamijkeena dhuuxa doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka guud ee degmada jilib ayaa aalaaba soo jeediyo xubintan oo ay ka faa'iidaystaan kula xiran yihiin dad badan oo gudaha dalka iyo dibaddiisa jooga أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا ولننشر في doctor qorax caawa waxaad noo faahfaahisaa cudurka loo yaqaano coronary atry disease bismi illaahi araxmaan araxiim coronary artery disease een, waa cudur khatar ah oo ku dhaca wadnaha coronary arteries waxaa la dhahaa waa halbowlayaasha dhiigga siiya wadnaha xididada ayadaa marka haddii dhexdooda ay xirto waxaa loo yaqaano atheroclerosis oo ah inay xididada gudaha ay ka gasho dufan ama ay ka adkaadaan kadib wadnihii ma helayo dhiiggii uu u baahnaa waayo xidin kasto waxay u baahan tahay oxygen glucose iyo mm, waxyaalo fara badan oo ay ku noolaato marka cudurka waa cudurka wadnaha ku dhaco xididadiisuna ku dhaco xididadaasna dhiigga markuu dhiig dhii- wadnaha markuu dhiigga tuuro xididada u caliyo waayo wadnaha ilaa waa xibin nool u baahan intuu jirka u baahan yahay marka waxyaalaha kan waxaa ka mid ah atherosclerosis oo ah inay gasho gudihiisa dufan ama wax un ka macdan iyo seelal isku tagay ah ay geli karaan gudaha xiri karaan waxyaalaha u badan waaye oo caanka ku ah calaamadaha qofka u la imaan waxaa ka mid ah xabad xanuun waxaa ka mid ah neefta oo ku adkaato waxaa ka mid ah qofka oo dabaqsan wadna garaac lugaha uu ka bararo mararka qaarkood in cirbaha ay xanuunaan cirbaha qofka ay xanuunaan daal shaqo kasta markuu dabco inuu u- uu daalaya markuu shaqo qabto calaamadaas ugu caansan waxyaalaha marka la rabo in lagu baaro waxay tahay oo kow go-aanka loo gaaro waxaa kamid a lebil profile in la ogaado oo ah qofkan horta dufankiisa xaggee maraysaa colesterol muu qaba mise ma qabo ayadoo laga baarayo ldh ldh ldl ayadoo laga baarayo triglyceride noocyadaas oo dhan halkaasi ku jiraan function thyroid function test in la baaro si meesha looga saaro waxa ma thyroid baa keena wadna garaacan cbc hbnc qof kasta oo sokor qabo yacni xididiisa way xirmaan in la ogaado idan mri in la isticmaalo in la isticmaalo ecg oo qaas ah in la isticmaalo ct scan oo haddana wato ct scan oo haddana wato ecg ga wato in la isticmaalo electron beam ct scan in la isticmaalo coronary angiography in la isticmaalo in la isticmaalo cardiac troponin ayadana si meesha looga saaro waxaa loo yaqaano coronary artery syndrome oo calaamad kale ah intaasba waa la isticmaalaa daaweyntiisa laba u kala baxaysaa midna waa pharmacotherapy oo daawooyinka caanka ah oo xidiidada kala ballaariya ama fastodilates loo yaqaana la siiyaa midna waa life stylekiisa oo ah inuu qofka nolosha wax ka bedelo saan gadaal baan ka sheegi doonaa brefationka sheegi doonaa life style ku sheegi doonaa midna waa borosijaro la sameeyo oo qofka ayadoon la qalin wadnihiisa lagu sameeyo waxaan ugu caansan labada procedure loo yaqaano bacutaneous coronary intervention iyo bacutaneous transluminal angioblast oo ah midna in buufin loo isticmaalo wadnaha xidiidada dhexdooda lagu kala qaado midna waa in ayagana la furo gudaha iyadoo la isticmaalayo tuubo ka hortagga marka cudurkan intuusan dhicin ka hortaggiis waxaa ka mid ah in qofka uu joojiyo waxyaalaha mukhaadaraadka ah sida tubaakada sigaarka xashiishka waxaaso dhan inuu qofku cuno cunto fiyow cunto caafimaad qabto dhelitiran inuu cuno qudaarta uu ka fogaado cuntooyinkan junk food loo yaqaano oo yacni bannaanka lagu diyaarsha ama bannaanka imaanay uu cuno cuntada waddanka nadiifka ah inuu baruurta waxyaalaha zaa'idka uu iska yaray hadduu wadnaha la'yahay inuu exercise joogto u sameeyo inuu miisaankiisa rido inuu waxyaalaha welwelka farada badan iska yareeyo welwelkan waxaa lagu yareyn karaa ilaahi subxana wa tacaala kitaabkiisa in la akhristo adkaarta soo aruurtana haddii murow ku qabatana la akhristo baa loo yaa murugo lagu yareyn karaa marka haddii intaas qofku uu isticmaalo intaas uu sameeyo insha allahu tacaala waxay laga yaabaa inay ka yaraato cudurrada inay ku dhacaan cudurradan cudurro badan waayo aad bayna adduunku aad u haystaan marka waxaa la rabaa cudurkan haddii qofku isku arka calaamadahan oo kaleeto inuusan isdayicin goobtii uu ku ogyahay inuu ka helayo baaritaanadan oo kaleeto inuu aado أذي على ما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waa hagaag markaana shabeellaha hoose wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka ayaa kunya barow ku yeeshay kulan ballaaran oo wadatashi ah kulanka wadatashiga ah oo laga hormariyey dowro sharci ah oo loo qabtay odayaasha dhaqanka ayaa waxaa soo qaban qaabisay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose kaasoo socday muddo shan cisho ah kulanka ayaa looga tashaday arrimo muhiim ah waxaana ugu dambayntii laga soo saaray bayaan odayaasha dhaqanka ayaa gunaanadkii kulanka jeediyey kariimado ay diiradda ku saarayaan qodobada shirka lagu gorfeeyey inta uu kulanka socday waxay odayaasha dhaqanka iyo wilaayadu wax iska yidhaahdeen gumaadkii ay ciidamada shisheeye dhowaan ka geysteen magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose ugu horreyn la dhagaysta suldaanka beesha jiido suldaan sayid cali ibraahim caliyow iyo suldaan cabdinuur aadam cali suldaanka daarood ee shabeellaha hoose oo ka waramay dowlada iyo waxyaabaha ay ku qaateen بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى أم هذا علينا وحانا أدو عينينا ولا يدا قبل كشبه لذا هوسي إلهي سبحانه وتعالى ها حفديو ميسانك حسنات كان الله أصارو دذلك أي وضان وأمد المسلمين تا أي هرمر كوغارسين هيان وها هل كان دورة لوغو قبتي iyo kulan wada tashiya nuqabada gobolka shabeellada hoose dowladaas waxay furantay tobankii bisha koowaad kun afar boqol afartan iyo lixda dowladaas waxaa loogu magacdaray dhufayl ibnu cumar aldowsi saxaabigaas jaliilka ayaa loogu magacdaray waxay socotay muddo shan maalmood ah oo maantay oo afar iyo tobankii bishii koowaad kun afar boqol afartan iyo lixda ayay soo gabagabowday waxaan u fadhinaa xafladdeedii dowladaas waxaa lagu qaatay kutubo badan oo odayaasha manaafacaad u leh ummadda muslimiintaana inay ku dhaqanto loo baahan yahay oo odayaashu ay gaarsiiyaanay kutubtaas waxaa ka mid ah kuwo caqiide ah kuwo axkaam ah kuwo maaragtay islaaxu bulsho ah oo bulshada qabaa'ilaadka dhaqamadii hore oo jaahiliyada iyo waxyaalaha lamidka inay ka tagaan waxaa ka mida boorin iyo dhiiragelin walaalowga ummadda muslimiinta iyo inay isu kaashadaan cadowga ilaahay kutubtaas waxaa ka mid ahaa kitaabka alwaajibaat mutaxatimaat kitaabkaasoo kitaab caqiide ah kitaabkaasaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa kayfa taqdudu liaakhirati kitaabkaas isaguna ka mid buu ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa fii damatil cunsuriyati jaahiliya yacnii dhaqamadii hore jaahiliyada ahaa iyo in qabiil ahaan la isugu yeerteen ilaahay diintiisa la isugu yeeran dhibaatada ay leedahay waxaa kaloo ka mid ahaa kitaabka sifatu salaati nabiy sala allahu caleyhi wasalam oo isagana aada looga faa'iideystay ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa waqafaatul macaayaat ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa tasxiixu alfaatixa maca altajwiid in culimmadii ay ka saxeen odayaashii xagga nudqiga qur'aanka khaasatan qur'aanka daruuriga ah ee salaadaha mar walba aan looga maarmin sida suurat ulfaatixa waxaan leenahay kutubtaas ayay odayaashu si wanaagsan oga faa'iideysteen ilaahay subxaana wa tacaala ha culimmadii qortay miisaanka xasanaadka ha u saaro culummadii akhrisay ee odayaashu u faa'iideynaysay oo habeeniya maalinba u taagnayd usoo laalaabanaysayna miisaanka xasanaadka allah u saaro aada iyo aad baa meeshaas waxaa uga soo baxay faa'iido walaayada iyo noqobaduna wadatashi ayay ka qaateen taasoo uu ka soo baxay bayaan dhammaystiran wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illah alxamdulilah wabihi nastaciin calaa umuuri dunya wadiin wasala allahu calaa nabiyina muxamedin walaa alihi wasaxbihi wasalam ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bacda salaam ilaahay subxaana wa tacaala uu mahadanaynaa marka ugu horeyso noo suurtageliyey inaan ka soo qayb galno dowladdan nuqabada walaayada shabeelle hoose loogu talagalay una qabteen walaayada shabeellada mas-uuliyiinteenii waxaan leenahay insha allahu tacaala jasaaku llahi khayran dowladdan waxay socotay muddo shan maalmood ah wax badan ayaa laga faa'iiday waxaan u mahadnaqaynaa walaayada shabeelle ugu horeeyo waaligeeni cabdisamed oo cabdiraxmaan iyo makaatiibtiisa kala duwan iyo macalimiintii waxna baraysay oo muddo badan nagu soo noqotay nala joogtay iyo walaalaha daadihinayey dowladdan oo nala taagna habeen imaalanba intaas waxaan leenahay jasaakullahi khayra runtii maanta waxaan joognaa maalintii ugu dambeysay muddo shan maalmood ay ii socotay maalintii hataanka ayaa maanta aan taaganahay faa'iidooyin fara badan ayaa meeshii laga helay kutub badan ayaa meeshii ka baranay wixii anaga meesha aan ka qaadnay risaalada iyo meesha naga soo gaartayna waxaan ballan qaadnay inaan gaarsiino dadka naga dambeeya shacbiga mas-uulka aan ka nahay oo naga dambeeyaan inaan gaarsiino si ayagana ay nala wadaagaan ayagana arrintaas ay u gaarto waxaa intaas dheer runtii anaga intaan meesha joognay wax badan ayaan ka faa'iidnay mas-uuliyiintii walaayada shabeelle ugu horreeyey waaligeenii iyo mushaakiibtiisana si wanaagsan ayaa arrintii u daadihinayeen habeen maalin waa wada joognay bayaankii aan soo saarnay waa midka meesha lagu akhriyey waa midka aan isku raacnay noqobaa iyo walaayada bayaankaasaan soo saarnay oo had meesha lagu akhriyey intaas kadib waxaan leenahay muslimiinta gaar ahaan guud ahaanba ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta meel kasta ay joogaanba inay ka dhiidhiyaan dhibaatada ka dhacday deegaanka buulmareer buulmareer waxaa ka dhacay arrin aada u folxun qofka bini aadamka muslimka ah aysan ku ficneen dad masaakiin ah oo beereley ah oo beerahooda joogaan oo tacbanayaan ayaa inta meesha loogu tagay la dilay haddana isii gowracay qof kalena soo muud ahaan meesha loogu tagay marka intaas waxaa keenaysa naceebka loo qabo islaamka marka islaamka meel kasta uu joogoba ha baraarugo hana ogaadaan in gaaladu ay dantooda tahay in islaamka inay baabiyaan dantooda iyo ujeedkooda ay tahay marka islaamka meel kasta uu joogana ha isku duubnaado gaar ahaan dadka deegaankaas hadda joogo dhammaantood inay ka dhiidhiyaan arrintaas runtii ay meel iska saaraan annagoo ka hadlayna magaca noqomada walaayada shabeelle hoose waxaan u diraynaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan walaayadeen shabeelle hoose waxgaradkoodii dhallinyaroodii odayaashoodii dhammaan waxaan leenahay in loo istaago jihaadka jihaadka waa shayga ugu qaalisan qofka muslimka sharaftiisa cizidiisa ku jirto intaas ayaan leenahay waxaan kaloo u tacsiyeynayna walaalaheen reer falastiin waxaan leenahay ilaah hau naxariisto intay dhimatay ilaahay dhibaatada hayse allah ku dulqaado yahuuddan waxaan leenahay wax ilaahay og yahay ilah ku rido wax ilaahay og yahay oo oo zulzulaad ah in ilaahay ku rido walaalaheen ilaahay garab galo annagan mar kasta anagoo inta joogna ayaan u ducaynaynaa habeen maalinba leyla oo nahaaran sida horeba loo sheegay meel loo mara aan aysan jirin maahan mar hore ayaa la tegi lahaa haddana qalbiga waa lagu hayaa ayagoo meesha la taagan yahay ayaa mar kasta ducadeena ay socotaa intaas ayaan leenahay in sha allahu tacaala wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haatanna waxaa idinku soo maqan kelimad uu kulanka ka jeediyey suldaan aadan tifow cilmi suldaanka xawaadleh الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقد قال الله تعالى في محكم كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم إلى آخر الآية إن شاء الله تعالى waxaan halkan ugu mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaalaa oo nagu kulmiyey goobtan iyada ah dowladda dhowrka maalmood socotayna si amni ah ilaahay subxaanahu wa tacaalaa noogu soo idleeyey inta dhimanna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu si amni ah noogu dhammeeyo intaas kadib waxaan leeyahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun annagoo dowladda ku guda jirna ayaa waxaan maqalnay in dad walaalaheen ah lagu laayay buula mareer run ahaantii aad ayaan ugu xumaanay haddana weliba si qaab daran loo dilay run ahaantii kolley arrin loo adkaysan kara ma ahan in nin bujumbuuro ka soo baxay oo buulo mareer yimaado oo dhibaatadaas walaalaheen u geysto wax loo dulqaadan kara maa gaalana horeb ixsaan nooma haynin maxaa yeele waxaan ugu maqaalaa kana la yidhaaha asayle in gaalkii weynaayo noo joogi jiray oo talyaaniga ahay inuu dadkiina ka dhigan jiray raar oo lagu gudbo kanaalka kanaalkaasna waxaa loogu magac daray keli asayle run ahaantii kan asayle dadku gudbaayey iyo kan maanta joogana way isa dhasheen waana isku mabda isku noocna waay marka annaka waxaana loo ka baahan yahay in sha allahu tacaala go-aan waaba ka qaadanaye go-aankaa isaga inaan adkayno waxaan leeyahay kuwa murtadiinta ah oo garabka siinaya run ahaantii aad ayaan ugu xunnahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay haddiibu hanuun ilaahay ugu talagalay allah soo hanuuniyo hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala hanuun ugu talagelinna ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda ha ka qabto waayo waxaan ma dhaqaaqi lahayn gafuuraha waaweyn ilaa waxaa horwada oo hormuudka ah oo meel kasta tusinaya waa ayaga kolley haddii sharaf lagu helayo kuwa badanaa sharaf ku heli lahay oo ugu horeeya shariif murtad aaway xaggee ku dambeeya maanta mucaarad waa la leeyahay shalayna sharafta u lahaay oo islaamka ku lahay waa la ogaay maantana meelahu ku ordaa waa shalayna dowlaa tahaliina maantana xilkiyaa laga qaaday wuxuu leeyahay mucaaradaan ah horta waxaas waa noocaas ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay ha ka qab ummadda soomaaliyeed oo muslimiinta ah intaas kadib waxaan u dardaarmayaa qabaa'ilaadka soomaaliyeed horta diinta sharaf lagu waayey wax kaloo lagu helaa ma leh run ahaantii nin walbou cizoowa diinta ayuu ku cizoowa diintanna ilaahay subxaanahu wa tacaala isagaa wata innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun marka wax ilaahay subxaanahu wa tacaala asaga oo wato adigana asaa ku abuuray diintana asaa keenay kulligeen asagaanu khuduucaynaa xagga aan u aruuraynaa marka annaga dhammaanteen dad noocaasa anahay inaan hadda wax kale iska dhigno oon meeshii dastuur lala yimaado oo diintii aan ku bedelayna la dhaho waa nasiib daro qabaa'ilaadka marka waxaan leeyahay yaa lagu kadshoomayn nijaasadan waxa ay wadaan ilaahayna ka baqa diinta runtii faa'iidooyin badan ay leedahay waa wada ogtihiin waa lagu dhashay dhammaanteenaa ku dhalanay waana ku soo barbaarnay waana ku taagannahay hadday sharaf diinta aan ku weyna meel kale ka heli mayne diintii aan difaacno qabaa'ilaadka horta intaasaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala walaalayaen reer falastiin ilaahay waxaan ugu baryaynaa ilaahay subxaanahu wa tacala culeyska ka dulqaado insha allahu tacaala culeyskaas dhibaatadaas xoogale oo haysato runtii aadaan ugu xunnahay waxaan raalli ka nahay ma ahan runtii waxa aan arkayna waxaa ka badan waxa aanan arkayn run ahaantii in yaroo lasoo qaaday waayo intaas yar waxaa ka badan waxaanan arkayn ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka baryaynaa in culeyskaas ka dulqaado insha allahu tacaala insha allahu tacaala waxaa kaloon ilaahay subxaanahu wa tacaala u baryaynaa ragga furimaha jooga oo gaaladaas ku haya hankoolka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaah noo xifdiyo meesha waxaan ku taagannahay oon ku fadhino oon shirkaan ma qabsoomi lahayn run ahaantii ilaahay baa u sabab ah humma rag ayaa sabab u ah insha allah ilahay waxaan ka baryana inuu noo xifdiyo ragga isaga insha allahu tacaala waxaa kaloo halkan ugu mahad celinaya haweenka muslimaadka ah oo soomaaliyeed run ahaantii door xoog leh ayay ka qaataan diinta jihaadkana ay ugu taagan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagana caafimaad buuxa allaha siiyo ilahay iimaankoodana ha sugo insha allahu tacaala intaasaan kusoo gebagabaynayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu goobta waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah culimada diinta islaamka oo kelimaad halka ka soo jeediyey cashirana bixinayay culimada halka ka hadla waxaa ka mid ah sheekh faarax cali xuseen إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إلهي بان مهاتسن سبحانه وتعالى ما هذا لن أولا وآخرا الله بان مهات علينا بنعمة الإسلام والإيمان والأمن والاستقرار تطبيق الشريعة الله النوافجيي إسلامك يا إيمانك الله النوافجيي نسيي استقرارك diinteenna aan xor u nahay sidaan rabna alla u caabudayno tadbiiqi shariica madalla dalladii islaamka lagu xukumayana aan hoos joogno allahaasaan u mahadnaqaynaa haadihi nicma marka inaanu ka mahad celinno lisaanan iyo wa ficlan iyo wa qalban intaba ilahay inaan u mahad celinno oo aan carabkeenna allah uga mahad celinno qalbigeena aan uga shukrinno ka jeclaanno camalkana aan awaamirtiisa aan fulinno waxaan dardaarmaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in laga baqo bificli daacaat wa ijtinaabi annawaahi ilahay inaan uga baqno inaan la nimaado daacaadkiisa iyo ma'muuraadkiisa aanna ka dheeraanno manhiyaadka iyo muxaramaadka uu naga reebay sidoo kale waxaan dardaarmayaa isu dardaarmaya nafteyda naftiinaba alixtisaam wada jir in lagu midoobo kelimadaha towxiidka ah waactasimuu bixabli illaahi jamiica iyo in wanaagga la ysfaro xumaanta la iska reebo taasoo ummaddan khayriyadeedu iyo badbaadadeeduba ay ku xiran tahayba falaaxa ummaddan baa ku xiran magaceedii inay iidu markaas ku rumowdo ku sifowdo ayaa ku xiran markaan ka hadalno inay ku xiran tahay ummaddan falaaxeeda iyo guusheeda iyo khayrkeedu allah wuxuu leeyahay waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr ummad ha laydinka helo koox ugu yeero ummadda khayrka u sheega wa ya'muruuna bilmacruufi wa yanhawna can ilmunkari wa ulaa'ika hum اlmuflixuun keligood baa liibaanay kuwaas idan hada almabda alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar waxaa ku dhisan adduunkaa ku dhisan ummaddani waxay maanta u baahan tahay cid u celisa diinteedii caqiidadeedii saxda ahayd magacan ay xambaarsan yihiin ee muslimka islaamnimada ah iimaanka ah oo yan aqoonin waxa uu yahay xaqiiqadiisa in maanta la bari u baahan yihiin cidda la rabo inay bartana oo u ah hoggaankana waa maanta raggana hor fadhiyo weye annuqabaa aayadda laydinku dul akhrinayay oo shuruudaha alleh uu la galay nuqabada waad arkayseen haadihi shuruud haddii laga helo raggaas ee shuruudda jazaheeda waa ku xigaa lain aqamtum الصalaaةa waataytum الzakaata iqaamaة الصalaaة maxay tahay waa inaad mujtamaca aad adigu mas-uulka ka tahay aad farta salaaddii wey oo amaakintay ku dukan lahaayeen iyo ijtimaacoodii aad u diyaarisa al rabaa madaaristii ay ku baran lahaayeen xaqa loo diyaariyo macruufka la sheegaya waa kaas oo diinta in la baro wey marka haddii shuruuddaa la helo oo naqiibku bulshadu mas-uulka u yahay uu salaada u oogo oo shicaarkaa oogaan wa aataytum zakaa zakada aada bixisaan oo naqiibku uu zakada soo ururiyo oo uu cid walba ka soo qaado ay ku waajibtay wa aamantum birasuuli oo iimaanna ka horeeyo oo aad u gargaartaan rasuulka mabdi'iisi iyo diintiisii oo rag iyo maal aad ku taageertaan wa aqradtum اllaha qardan xasana waa zakadii waxaan ahayn waayo ina fi lmaali xaqan siwa zakaat oo muxuu yahay islaamkaas wax lagu difaaco ayaa loo baahan yahay infaaqii la bixinaya ka mid a howlahaas oo dhan baa marka mas-uuliyaddaas ilaahay waa shardi buu ka dhigay saaran hadday gutaan nuqabaduna alla uu ku abaal marinaya wax weyn adduunye ma aha aslan diinta islaamku jazaha kama dhigto mansab iyo maal iyo adduunyo lianna waa waxaan alla u qiimaysan waxaas wax uguma fadhiyaan ilaahay marka waxaa lagu intaas waxa lagu xiray wa aqrartum allaha qardan xasan la ukafiranna cankum sayi'aatikum waxaa laga yaba in qof uu filayo in adduunyo loo sheego maya dembi lagaa asturaa kaaga fiican adduunyo o dhan ba hal dembiyo lagaa asturo alla kaa asturo ayaa kaaga qiimo badan adduunka iyo waxa yaalla haye maxaa ku xiga walaa udkhilannakum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar waxaa idin gelinayaa jannooyinkayga khayrka badan ee nicmada badan leh wax ilaahay bixiyo wix ugu qiimo badnaabaa loogu loogu xiray jazaha looga dhigay nuqabada oo ah janno oo ah makfira dembi dhaaf cidda ka bixi weydana oo taa laga waayana waa loo hanjabay faman kafara minkum bacda dalika faqad dalla sawaaءa asabiil nimankii lala ballamay ee hadda aayaddu ka hadlaysay way ku dhaceen ballankaas fabima naqdihim miihaaqahum lacannaahum wajacalnaa quluubahum qaasiya taas anugu dhacaysa marka hadda annaga haddaan nimankaaso kale aan noqonno oo inta dhegaha ka maqalna aan iska furaysanno dhegaha aan furaysanno ee waxba lagu dhaqmi waayo waxaa ka imaanaysa reer bani israa'iil ballantuu ilaahay la galay oo ay ka baxeen dhibka ka yimid oo ah in la lacnaday ilaahay u carooday u dhammaatay ilaahay waxaan weydiisanaynaa islaaxa ummatina inuu ilaahay ummadeenna hanuuniyo oo u celiyo diinteeda oo uu fahamsiiyo diintooda wax badan baa ka khaldan ummadda ilaahay baan u maryaynaa allaha hanuuniyaan leena ilaahayna hanaga qabto gaalo iyo cidda ummadda fidnaynaysa ee dariiqa saxa ka leexinayso ilaahay hanaga qabtaan leena annagana waxaa weeye kuwa loo naxariisto jamaceennan allaha naga yeelo jamcan maxruuman ilaahay u naxariiso makfuuran ilaahay baana u mahadnaqaynaa mar walba ee hor iyo gadaal hada wabillahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina moxamed waxaan ku guda jirnaa kalimaadkii laga jeediyey kulan kuyo barow ku dhex maray wilaayada shabeellaha hoose iyo odayaasha dhaqanka gobolkaasi markan waxaad dhegaysan doontaan suldaan cabdulaahi maxamed abdidoon suldaanka beesha habargidir ee shabeellaha hoose oo goobta suugaantan ka tiriyey qaboynida maraykaanka iyo korusuqaadqaadka kibri qaawan fulinimo qayxan ceeb la qarin waayey khaladkii taraamow galay ee khaaradaha gaaray qorshaxumada john baiden iyo dunida qiicaysa qasa waxaa ka soconayay dhiigga qubanaya qarni guurka meesha ka dhacay shacabka qaylinaya qaramada madoobiya waxaa gaala daba qoodan qorshahooda wallaahi islaam qoysnayow harine qaraxyada iyo duqaynta iyo dhammaan qiiqa dami waayey qarbiga iyo maraykaanka baa qiil u raadsaday maraakiibta quusiya hadday qalab u keeneene ummaddaas sidaa loo qarribay ee qaraxu naafeeyey qowlaawihii ina salmaan qadar iyo c c-ba qandaraaska nimankaa watiya carabta qaarkeedba qowl kama yaraadiin ficilna uma qorsheeyaane falastiin sidii loo qabsaday qaxa ma yeelaane qaryo kama baxaan qurbana uma hijroodaane qandal iyo dhufays bay qoteen birar ku qaabsoone qadartii ilaah keena bay qaanac ku yihiine qowlkooda waa yaa allaah qabarna wuu sugiye qayrkiis ninkii loo jarow qoyse waaxiib iyo soomaalida qorshaha lala rabo haddaan qodob ka sii sheego naatiya turkiyada qaawan iyo qooman cagajiida qadar iyo imaaraadka iyo qaa'in cumar geelle qorshe iyo dembay leeyihiin waana qaryaane kale qayminteennay wax badan qarash ku dhiibeene qalbilaawa ruuxii iyo kaafil baan garane qoraal iyo caddayn baan hayaa qeexayoo dhabahe qoraal iyo caddayn baan hayaa qeexayoo dhabahe kheyraadka ciiddeenna iyo dahabka qeyriina halla qodo intaad leedihiin qoomama xigiye horaa looga qusto kufrigu qaadan kari waaye horaa looga qusto kufrigu qaadan kari waaye qidad iyo qorshaa loo hayaa qoomka gaalada eh rag jihaad ku qaangaaraya ee qalab dagaal haysta ee shiishka qaab loo baree wada qamaasiina qarax iyo waxaa loo hayaa meena qabataaye ilaa uu qayaamuu ka dhaco dhiig waa qubane ilaa uu qayaamuu ka dhaco dhiig waa qubane masaaridii qab weynaa jirtay ee qorshaha weysay masaaridii qab weynaa jirtay ee qorshaha weyday qoondadee lahayd iyo markii qaybta sare weysay hiinaad hiiraan in loo soo qawimay ayaan qabarka daynaah eritariya waa qoom yaroo qaahan maamulo ah iyaasoo riddada qaabilay oo ciidan qaabeeyey qabweydinada abi oo watiir sheela sheegashada qaawan ee saylac lagu qaatay ee biixqarinaayey in la qaxiyo qaran meel fadhiya ciidda laga qaato ee qaxooti laga dhigo haddana lagu qaraab doonto qaaraama loo soo guree qamadi loo keeno cudurrada la kala qaado iyo fayras loo qariyo qorshahaasna waa diidnayo waa la qaadacaye qorshahaasna waa diidnayo waa la qaadacaye qoraal iyo caddayn baan haya qeexan qeexan oo dhabe qalbilaawo ruuxii iyo kaafil baan garane rag jihaad ku qaangaarayay qalab dagaal haysta ee shiishka qaab loo bare wada qamaasiina qarax iyo waxaa loo hayaa mina qabataaye ilaa uu qayaamuu ka dhaco dhiig waa qubane afrikaanka keyrkiis ka haray qolada eyuuda ugandhays qatigii laga lubshiyey burundidaa qaawan admas qarashka laga goostayo qiilba loo waayey kenyaati qaylinahayoo qaad u dirirhaaya ee qaraxu saameeye gudaha loo quusa wuhuuroo khamiis loo garsho culamo qaabilaya khayraadka badaheena ee gaaska qumanaya ku qabsay kuqadii maydidiiyo qaarha liigooyo qaramada madoobiyi kartaas seeka noo qaato qorshahaasna waa diidnayo waa la qaadacaye kheyraadka ciiddeenna iyo dahabka kheyriina halla qodo intaad leedihiin qoomamaa xigiya horaa looga qusto kufrigu qaadan kari waaye rag jihaad ku qaangaarayay qalab dagaal haysta ee shiishka qaab loo bare wada qamasiina qarax iyo waxaa loo hayaa mina qabataaye ilaa uu qayaamo ka dhaco dhiig waa qubane hay-adaha kufurku soo qoree kaarka qayminaya kuwa qorayga dhiga ee yihaa qalinka hoo qaado qandaraaslayaashii dhammaan uubatada qaawan qurbajoogka guri qaawan iyo qaadal ordaysa qaramada madoobaa dhammaan soo qabaansadeeye qambis iyo hoggaan baa ku xihan qoofal iyo sugne kheyraadka ciiddeenna iyo dahabka qayriina halla qodo inta aad leedihiin qoomaa xigiye horaa looga qusto kufrigu qaadan kari waaye rag jihaad ku qaangaarayay qalab dagaal haysta ee shiishka qaab loo bare wada qamaasiina qarax iyo waxaa loo hayaa mina qabataaye ilaa uu qayaamuu ka dhaco dhiig waa qubane qaacinkii gargurtii hantida qaranka boobaayey jaajuusku qarsoon buu ahaa qoor iyo xarabeele qarnigan bilaawgiisa bay nagu qataareene markuu siimad qalabeeyey qalin ka hoysay qanaas iyo usaas buu ahay macallin qaab darane khayrlaawihii in axiya qoorta laga gooyey sagaalkii qanyara oo watiyo qoomkiina raagay qandaraaska nimanka watow qeyrban ka ahaaye qandaraaska nimanka watow qeyrban ka ahaaye qoorqoor iyo guudlaawo iyo daniga qaamoobay balaayadu midkii qaadatay ina qiyaamayey khayrlaawihii ina islaamu erigdada qaatay kanfarmaajo oo soo qaldiyo ina garii qaawan qabqablihii dagaal ogay qodax ka hooseyda toobada ilaa ay qiraan qooro waa go-iye toobada ilaa ay qiraan qooro waa go-iye xamlo qaawan sheegdaan qurxiyo kibir ku qeymaysan qandaraaska beentii kufriga nimanka soo qaatay xamlo qaawan sheegdaan qurxiyo kibir ku qeymaysan odayaal ridada qoratay ee magaca qabiil sheegta ee sharafta qeymaha ladagal quus joogo waxay ciidan ay qorahayeen magacyo qaab daran leh jaajuus waxay soo qaldeen macawisay qaawan jaajuus waxay soo qaldeen macawisay qaawan gaadiid waxqaadiya wixii qalab la soo siiyey diyaaradaha qumaadka u kaca samada qoodeeya qadartii ilaahay dhammaan qanimo soo maaha muddada kulanka u socday waxaa goobta laga akhriyey bayaan waxaana warbaahinta islaamiga ah u akhriyey suldaan maxmed miyow abubakar afhayeenka odayaasha dhaqanka ee shabeellaha hoose بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ujeedo kulan wada tashi iyo dowro taariikhdu markii ay ahayd toban bisha koowaad kun afar boqol afartan iyo lix waxaa kulan wadatashi ah isugu yimid wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose iyo nuqabada gobolka kulankaasi oo loogu daafuray dowro diini ah socotay muddo dhan shan maalmood dowrada kadib waxaa furmay wadatashi looga hadlayay arrimo muhiim ah waxaana ka soo baxay qodobadan hoos ku xusan kow waxaa la isla qaatay in la xoojiyo ku dhaqanka shareecada islaamka labo waxaa lagu ballamay in si buuxda loo garab istaago jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maal saddex golaha dhaqanka ee gobolka shabeellaha hoose waxay soo dhoweynayaan howlgallada ay wadaan xarakatu shabaabulmujaahidiin ee lagu naafeynayo cadowga allah afar waxaan ugu baaqaynaa dadka muslimiinta ee dega gobolka shabeellaha hoose inaysan ku kadshoomin dhagarta cadowgu u maleegayo shan waxaan dadweynaha faraynaa in la dardargeliyo barashada diinta islaamka lana badiyo furashada goobaha lagu baranayo lix waxaan ugu baaqaynaa khabaa'ilka dego gobolka shabeellaha hoose inay ku wada noolaadaan deris wanaag todobo waxaan ku baaqaynaa in la xoojiyo tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha si aan uga maaranno gacan hoorsi shisheeye sideed waxaan ku baaqaynaa inay dadka muslimiinta isu naxariistaan kuna walaaloobaan diinta allah sagaal waxaan faraynaa khabaa'ilka gobolka shabeellaha hoose dego inay ku dadaalaan dhaqanka suban shareecada islaamka nafartay toban waxaan si buuxda ugu soo horjeednaa wax kasta oo dhaqanka suban wax u dhimaayo kow iyo toban waxaan ka digaynaa kana soo horjeednaa dhulboobka iyo xaraashka dhulalka danta guud oo ay maamulada riddada ah wadaan dadka waxaan ugu baaqaynaa inay ka hortagaan laba iyo toban waxaan ka tacsiyeynaynaa dadkii ay ku gowraceen gaalada ugandha degmada buulomareer wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iminka waxaa idinku soo maqan ugaas ibraahim axmed nuur naqiibka nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo kulanka ka hadlay ikhwaani ilaah baa mahadoo dhan iska leh ilaahayga naga dhigay dad islaam ah oo muslimiin oo muwaxidiin ah xaqiiqdii waxaan aada iyo aada aan ugu faraxsanahay shaqadii aan u nimid oo ilaahay si wanaagsan nooga dhammeeyey shirkii ballaarnaa ee qiimaha lahaa wilaayadayni iyo nuqubadayni oo wax allaala wixii qodobo ka soo baxeen haddeer uu noo akrinaya afhayeenka waxaan leenahay alxamdu lilaah ilaah baa ku mahadsan xaqiiqdii faanol farkama qodna waxaa lagu jiraa huwa jihaad jihaadkuna waxaa weeye awalaa ba la yidhi aljihaad huwa almashaqa mashaqo weeye jihaadku jihaadku waa dhiigbax jihaadku waa dagaal jihaadku waa diyaar garow waa dee ilaa ay qiyaaman oo soconaysaa waxaan aada iyo aada ugu ciishooday labo arrin oo aada iyo aad aan ula yaabay baan waxyar ka taabanaya mid waayo waa falastiin falastiin wixii dhacay baa ku dhacay ilaahay weynaana waa u jeedaa allah ka dulqaadan leenahay ghaza dhibaatada ku haysa yahuud annaga mujaahidiinta ee bariga afrikana cadowga isbahaysigaana dulsaaran allah naga dulqaado waxaan la yaabana mar dhow wixii dhacay baan kusoo qaadanayaa kow buulumareer buulumareer wixii dhacay waa la wada maqlay adduunka iyo caalamka waa wada arkay muslimiin iyo gaalo waa wada arkeen laakiin taasiinka sugi maysa gaalo waaba tan ku dishay ilaah baa idinku dhaari in ugaan dhammaantay buulmareer oo dad toorey ku gowracdo haddana nin kale ay gowracdo haddana nin kale ay mergi ku disho oo dhammaan haddana jijibiso nin kale intay qabado say u garaayso oo sakaraada ka tagto haddana laga daba qaado waa laba arrin oo naxdin leh ummadda ka dhimatay dadkaas oo ka dhintay oo gaalada halaysay waxaan leenahay ilaahay weynaa waahidkaa sabar imaan allah siiyo muslimiinta dhan allah ka siiyo gaaladana ilaahay laga aaray ilaahana tus annagoo gaalada go- gagowracayno oo aan dushooda taaganahay oo muslimiinta uga aarayna allahana tuso annagoo addoonsanayna allahana tuso ikhwaani gaaladu waxay la go- dadkan la jijibinaysaa waa ciil iyo ama kaag ayay ku dhacay gaalka la yidhaahdo een ugandheeska ah kambaana uu ka hadlaya baa wuxuu yidhi haddiiba waxaaba dhib loo geysanayo gabdhaha soomaaliya waa in loo geystaa maaha buri gabdhaha in loo geysto gaalkaas waaye gaalka maanta ee sameeyey dadka intuu gowraco oo jijibiyo haddana laga tuusado dhiig isii la yidhaah hal mar miya oo ay sameeyeen maya eh waxay laayeen dad fara badan oo muslimiina isla buulo golweyn waxay ku dileen saddex ruux oo muslimiin ah oo beeraley ah ayaa beerada ku laayeen waa isla gobolka shabeelle hoose waxay ku laayeen eylebalow toddoba qofood oo beeraley ay ku laayeen waxa daqanayo dhaqaaqaayo shacab isbuuraayo baa la rabay in waddanka dhan hermo bushta kacdo baabuur socon waayo ugunji waxay ka dhaha waad la socotaan afar qofood oo beeraley ah ay kas imaag ugu dileen mubaarak sagaal qofood oo darawaliin iyo karshbooye iyo dad muslimiin ah ayay ku hasmiyeen daarusalaam saddex qofood oo beeraley ay ku dileen waxaan joognaa intaas gobolka shabeelle hoose oo haddana aan ka turjumayn ka warrama gobollada kale oo ay saan u joogaan ugu dambayntii kulankan waxaa soo xiray oo odayaasha la dardaarmay waxyaabihii la isla soo hadal qaadayna qayb ka mida ifiyey waliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا waxaan u mahadnaqaynaa ilaahi subxaanaه wa tacaala nicamkiisa uu dusheena ku galladaystay islaamnimada iyo iimaanka uuna siiyey ayaan alla ugu mahadnaqaynaa amniga iyo istiqraarka uuna siiyey alla ugu mahadnaqaynaa marka xiga waxaan u mahadnaqaynaa jazaahum allahu khayran akhyaarta halkan iskugu imaatay culummada iyo zucamada dowladda loo haayey jazaahum allahu khayran ilaahay ha barakeeyey ee soo ajiibay kulankan iyo dowladani safar dheer qaarkood soo galgalay miisaanka xasanaadka allah u saaro ilaahay subxana wa tacaala aan xawjisanaynaa kulankan kulan barakeynsan alla inooga dhigo axibati fillaah kulanka iyo dowladda sidii hore loo sheegay waxaa weyaan laba shay oo isbarbar socday ahaayeen in la kulmo tashado arrimo muhiim ah sida bayaankiiba laga dheehanayey haddaan waxyar faahfaahiyo waxyaalaha la iswedaarsaday oo tala guudna laga yeeshay odayaasha iyo wilaayada ay ka tashteen waxaa ka mid ah horumarinta dacwada beelaha sida loo horumarin lahaa dacwada beelaha oo mas-uul aan u nahay oo ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan mas-uuliyaddaasi qoorteenna uu geliyey ummaddana aan u hayno sidii dacwadaasi iyo dadka waxa weyaan jahliga daashaday looga bixin lahaa waxyaalaha laga niqaashay ama la iswedaarsaday waxaa ka mid ahaa xuquuqaadka dadka muslimiinta dhex maraayo oo qabaa-ilka ay isku yeeshaan sidii loo bixin lahaa loo fududayn lahaa sidii muslimiinta waxa weyaan dhexdooda wax yeela loo xaliyo waxyaalaha la iswedaarsaday ee mugta laga niqaashay waxaa ka mid ahaa ka hortagga munkaraadka iyo akhlaaq xumada ogaada duulaanada lagu socdo way noocyo badan yihiin midka xabadda ah midka dhaqaalaha lagu soo duulay ee ummadda waxa weeyaan ee dhaqaalaha in laga curyaamiyo la rabo qof kasta waxa weeyaan dembi u lahayn lagu shabadaynayo si dhaqaalihiis loola wareego waxaa barbar socdo akhlaaq xumo in lagu soo qaaday oo la faafinaayo la nashirinaayo waxaas ayay odayaashii iyo wilaayada iska wareysteen sidii looga hortegi lahaa ummadahan waxyaalaha dumiyo waxaa ugu horeeyo akhlaaqda xaggeeda haddii laga galo ummadaha waa dumaan akhlaaqda iyo qiyamka fiican ee dadka muslimiinta ay leeyihiin waa laga rabaa inay ilaashadaan waxyaalaha laga niqaashay ka mid tahay waxyaalaha laga niqaashay waxaa ka mid ah maadaama dee lagu jiro dagaal cadow lagu soo horjeedo qabaa-ilka soomaaliyeed say uga qayb qaadan lahaayeen dagaalkaasi dee dagaalka dadka muslimiinta way ku wada jiraan maanta waa arkayseen odayaasha hadda barnaamijka ay ka tacsiyeyneena ay ka tacsiyeyneen dad amug tahay bermegeyda ah oo iska beeriley ah masaakiin ah in maalin kastaba horteen lagu bareenaayo mana nugu cusbo annaga ka shabeelle hoos ahaan dhacdooyinka noocaan oo kaleeto ah naguma cusbo in badan ay soona noqdeen oo goobjoog u hedeen maqaatiyaalna aan ka hedeen ramadaankii aan soo dhaafnay dad masaakiin oo cibaadaysanaya masaajidka ku jiri ayaa gantaal lala dhacay oo carruur iyo dumar ah iyo rag waa yeello ah oo masaajid iskaga cibaadaysanaya qaarkood iyagoo beero joogana lala beegsaday gantaal dadkaasi ma dagaalay ku jireen dadka marka annaga waxaa la rabaa inay mogtaha dagaalka aan wada galno waxyaalaha la isweydeersadan ay ka mid tahay waxaa ka mid ah waxyaalaha odayaasha iyo wilaayada ay ka wada niqaasheen sida looga hortegi lahaa xirmaayeynta dhulka dhulkan ilaahay subxana wa tacala uuna makeniyey inaan ku intifaacnaa la rabnaa qof kasta waxa weyaan inta yaruu ilahay subxana wa tacala uu ka siiyey inuu ku ekaado dhulka la xirmaayeensanaya in laga hor tago oo dadkan laga wacyigeliyo bey-adana la wada ilaaliyo waxaa ka mid ah waxyaalaha laga wada niqaashay si loo ilaalin lahaa bey-ada loogana hortegi lahaa xaalufinta dhirta oo ka mid tahay jaridda dhuxusha oo ay ka mid tahay banaynta dhulka laska banaysanaayo macnaha geedaha laska jaraayo waxyaalahaas o dhan ah laga wada niqaashay sidii lagu hortegi lahaa ummadana lagu wacyigelin lahaa oo loo dareensiin lahaa moogtahay tarka ee u leedahay dhirta deegaanka iyo bey-ada qof kastana dee maanta insha allah tacaala mas-uuliyidiisana wuu qaatay wixii bayaan ay ka soo baxayna kolley odayaashana way dhegaysanaayeen waxaa kale ka mid ah waxyaalaha la isweydaarsaday oo laga niqaashay sidii loo suulin lahaa mukhaadaraadka dabarga-a ku socdo insha allahu tacaala inta dhiman in la dhamaystiro oo deegaanaha laga cirib tiro odayaasha waxaweyaan wayna isla qaateen jazaahum allahu khayran qeybtooda ayna ka qaadan doonaan qodobadaas ayaa waxaweyaan laga niqaashay iyo qodobo kaloo waxaweyaan intaan ka badan waxaana ka soo baxay go-aano muhiim ah ummaddana anfacaya insha allahu tacaala waxaana laga rabaa inaan dhaqan gelin insha allah tacala ummaddana la gaarsiiyo ilahay subxana wataala hana fahansiiyey ikhwaaniya marka waxaan isu daarmina ilahay subxana wa taala cabsidiisa cabsida ilahay subxana wa tacaala iyada ayaa wanaag lagu gaara waman yattaqi allaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu waataquu allaha wayucallimukum allah ilahay subxana wa taala cabsidiisa in lagu dadaalo oo qof kasta oo muslim ah ilaahay subxana wa taala xaggiisa uu mar kasta ugu cararo aduu khata ka dhaco intaas ayaan ku daarmi laha waxaan kula daarmi lahaa muslimiinta dhammaan si guud gaar ahaan nuqbada maadaama xilal ay hayaan oo ilaahay dartiisa ay u hayaan in ilaahay subxana wa tacaala shaqooyinka ay qabanayan alla ay u gaar yeelaan si camalkaasi iyo shaqadaasi ay u daa'imto maa lilaahi daama watasal wamaa ligayri illaahi inqatac wainfasal wixii ilaahay subxana wa tacaala dartiisa loo qabto way daa'imaan wayna joogtooyaan wayna sii jiraan laakiin waxa ilaahay dartiisa aan loo qabanayna inta badan way bahba'aan waxaan kaloo odayaasha kula dadaarmi lahaa jazakum allahu khayran maadaama shaqo lahaayo cadaalad in la sameeyo oo dadka loo cadaalad sameeyo cadaaladda waa shay muhiim ah shaqaa haysa cadaaladda waa laga muraan waxaan adduunyada waa laga tegi doonaa aakhira naga dambaysa qof kastana wuxuu shaqaysto ilahay la hortegi doonaa marka cadaaladda aan ku dadaalno waxaa kaloo insha allah tacaala nagala rabaa ikhwaani dadka muslimiinta ah amilada ka nahay oo horjoogaha u nahay inaan walaaleyno oo laisku xiro qabaa'ilka laisku xiro dhowrsoonaanta iyo xalaal miirashada aan ku dadaalno insha allahu tacaala maadaama shaqooyin lahaayo in dhowrsoonaanta iyo xalaal miirashada lagu dadaalo ayaana laga rabaa waxaa kaloo insha allah tacala la rabaa ikhwaani si hore loogu ballamayba dacwada in la xoojiyo go-aanada ka soo baxay kulligii oo qoraalna waa haysataan waxaa la rabaa insha allahu tacaala in laydinka arko deegaanada aad ka imaateen iyo meelaha waxa weyaan aad degantihiin in laga arko iyadoo dugsiyada ay furnaayeen qabaa'ilkii loo dareerayo maraakista inta badan haddee mogtahay dacwooyin iyo deegaanada way ka jiraan laakiin waxaa la rabaa inta aanay gaarin oo baadiyaha ay ka mid yihiin meelaha fog in waxa weyaan dugsiyada laga hergeliyo sida qabaa'ilada qaar ay sameeyeen ay ku dhiiradeen waxaa la rabaa insha allah inta hartan inay ku daydaan oo baadiyaha fog iyo dadka mogtahay masaakiinta ah ee jahliga u daashaday in diinta ilahi subana tacala la gaarsiiyo dadka tawxiid la-aanta dhimanaayo in mogtahay la badbaadiyo quu anfusakum wa ahliikum naaran oo ilahi subana tacala leeyahay naftiina iyo eelkeena naarka ilaaliya
بعيد العمى لدين عظيم
wartahay dhegaystayaal idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaad dhegaysanaysaan qeybaha dambe ee barnaamijkeena ayaan kusii siqeynaa waxaa idinku soo maqan dhigano muhiim ah oo ay soo koobayso caliyaa cabdira'uuf oo ka mid ahayd ardaydii ka qayb gashay tartan ay bishii lasoo dhaafay qabatay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xalqadan ayaana ugu dambaysa dhiganayaal dhowr ah oo habeenadii lasoo dhaafay aad ku dhegaysateen barnaamijka kuwaas oo ay soo codsadeen qaar ka mid a dhegaystayaasheena gudaha dalka iyo dibadda kala jaan qaada warbaahinta tan ee alfurqaan waxaa naga wargelin ah inaan soo gudbin doonno maalmaha soo aadan dhambaalo iyaguna dhaxalgal ah biidni illahi ilkariim
مرت الأيام عاما الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa caliyaha cabdirauuf oo dhigata jaamacadda alqima faraceeda jilib kuliyada shareecada islaamka qismiga alkitaab wasunna kitaabka aan rabo inaan ka hadlo maanta magaciisa waxaa la yidhahdaa waaqicun almucaasir mu'alifka kitaabkan waa sheykh callaama maxamed qudub kitaabkan waa kitaab muhiima oo leh faa'iidooyin aada u fara badan kitaabkan wuxuu suurad waadixa kaa siinayaa waaqicaan aan noolnahay maanta sheekha kitaabka wuxuu u alifay muslimiinta dhan gaar ahaan dhalinyarada muslimiinta inay ka faa'iidaystaan asbaabaha ku dhaliyey sheekha inuu alifo kitaabkan waxaa ka mid a sheekha markuu arkay dhibaatooyinka iyo azamaadka ay la nool yihiin muslimiinta caalamka iyo baraarug la-aanta haysata ayuu qoray kitaabkan si uu muslimiinta u ogeysiiyo dhagaraha ay la maagan yihiin cadowgooda haddaan wax yar dul istaago taariikhda sheekha mu'alifka kitaabkan saan hore usoo sheegno waa sheykh maxamed qudub sheekhan wuxuu dhashay lix iyo labaatankii abriil kun sagaal boqol toban iyo sagaalkii wuxuu ku dhashay wadanka masar sheekha heerkiisii waxbarasho ilaa ay jaamacaddu wuxuu ku dhammaystay magaalada qaahira dadkii ugu badnaa ee saameynta ku lahaa noloshiisa sheekha waxaa ka mid a walaalkiis sayid qudub kaas oo ku tawjiihin jiray kuna dhiirigelin jiray waxbarashadiisa markii loo fiiriyo makaanka uu joogana wuxuu u joogay makaan waalid iyo mid walaal iyo mid saaxiib intaba sheekha ru'yadiisa iyo aragtida uu ka lahaa mowqifka reer galbeedka wuxuu ahaa mid u arka mowqifka reer galbeedka ay ka leeyihiin muslimiinta inuu yahay mowqif saliibiya oo waadixa waxyaabaha ay leeyihiin inuu yahay tasaamux maca almuslimiin ama wada noolaansho ka dhexaysa muslimiinta iyo gaalada inay yihiin xaqiiq ahaan markii loo fiiriyo halkudhigyo aan waxba ka jirin muslimiintana wuu ka tambiiyey sheekha sheekha wuxuu leeyahay mu'alafaad fara badan waxaa ka mid a kitaabkan waaqicun almucaasir iyo kitaab la yidhaahdo al-jihaad alafqaan wa dilaalatu kitaab kaloo la yidhaahdo almuslimuuna waalcawlama sheekha raximahullah wuxuu geeriyooday afartii jamaad alaakhir kun afar boqol soddon iyo shantii kuna beegan afarta abriil labada kun toban iyo afartii haddaan gudogala kitaabka sheekha wuxuu u qeybiyey afar mabxad oo muhiima mabxadka koowaad waa annadra ilaa jiil alfariid sheekha wuxuu istibtaab ku sameynayaa ahdigii saxaabada iyo jiilkii u barbaariyey nebiga siday ahaayeen ay ugu soo hargameen diintan fasalada uu sheekha ku sheegay mabxadkaas waxaa ka mid a sidqul iimaan in lala run sheego iimaanka isagoo tusaale usoo qaadanaya saxaabada say ahaayeen iyo say u jeclaayeen diinta iyo say ugu run sheegi jireen iimaankooda wajidiyat alakhdi min alkitaab wasunna in lagu dhego laguna dadaalo in la qabsado kitaabka iyo sunnada sidqu ljihaadi fii sabiili illah in laga run sheego jihaadkaas isagoo tusaale usoo qaadanaya saxaabada akhlaaqiyaad akhlaaqiyaadkii ay lahaayeen saxaabada alwafaa bilmawaahiiq in la oofiyo balamaha mawaadiicda waxaa ka mid a uu baabkan ku sheegay sheekha alxadaara islaamiya wuxuu ku sheegay inay tahay in dhulka lagu camiro wuxuu keensanayo manhajka rabbaaniga waxaa soo hoosgalaya dhinacyada maadiga iyo tandiimiga sidoo kale waxaa soo hoosgalayo qiyamta ay xambaarsan tahay diintan mabxadka labaad haddaan u gudbo sheekha wuxuu ku sheegay wuxuu cinwaan uga dhigay khadul inxiraaf wuxuu ku sheegayaa sheekha mabxadkan goortii muslimiinta uu ku bilaabmay inxiraafka asbaabaha ugu waaweyn ee ku keenay muslimiinta inxiraafka iyo cilaajka keliya ee looga hortagi kara inxiraafkaas inuu yahay in lagu dhego ama lagu dhaqmo kitaabka iyo sunnada mawaadiicda uu ka hadlay sheekha uu hadlay mabxadkan waxaa ka mid a aathaar inxiraaf raadadkii inxiraafka uga tagay muslimiinta waxaa ka mid a takhalluf caqadi muslimiinta caqiide ahaan inay dib mareen inay u noqdeen xilligii jaahiliga in muslimiinta uu ku dhacay takhalluf xadaari iyo mid dhaqaalo ayna ku daydeen reer galbeedkii sidoo kale mawaadiicdu uga hadlay sheekha mabxadkaas waxaa ka mid ah alghasw asaliibi waalghasw alfikri uu si weyn ugu faahfaahiyey kitaabkiisa waxaa ka mid ah dowrarkii gumaysiga ay ku lahaayeen faransiiska iyo ingiriiska iyo adawaadkii ay u isticmaaleen inay ku fasahaadiyaan muslimiinta waxaa ka mid a adawaadkaas binaa manaahij tacliimiya in muslimiinta loo dhiso manaahij tacliimo ay jadwalkooda leeyihiin reer galbeedka waxaa ka mid a adawaadka wasaa'il iclaam in dhanka warbaahinta muslimiinta laga soo weeraro in aahaarta inxiraafka uu ka tegay waxaa ka mid a inay soo baxeen dad sheegta dad dadka ku hogaamiya cilmaaniyada saaxadana laga waayay dad dadkii ku hogaamiya diini ama qiyaada diiniya in la waayay mabxadka saddexaad sheekha wuxuu cinwaan uga dhigay uu ku faahfaahiyey alsaxwa alislaamiya wuxuu ku sheegay dhowr fasal waxaa ka mida mawaadiicda ugu muhiimsan alxukmu cala annaas ama qadiyat alxukmi cala annaas sheekha wuxuu u doortay mowduucan inuu dadka u talmiixiyo awalan inay fahmaan xaqiiqat alislaam qabla xukmi shakhs intaan qofka la xukminin in la fahmo xaqiiqat alislaam mawaadiicda waxaa ka mid ah manhaj ulxaraka manhajka la rabo inay xarakada ku dhisnaato iyo markaan rabno inaan dhisno xarako waxyaabahana looga baahan yahay iyo cidda ay ku dayanayso xarakadaas iyo xaalaadka aan laabudda u ahayn sida alsamcu waddaaca iyo alqiyaada madluuba qofka la rabo inuu xarakadaas u noqdo qaa'id iyo sifaadka laga rabo mabxadka afaraad uu sheekha kusoo gabagabeeyey kitaabkiisa waa nadra ila mustaqbal sheekha wuxuu dib oogis ku sameynayaa mustaqbalka wanaagsan ee muslimiinta u dambeeya iyo rajada iyo aamaasha ay leeyihiin wuxuuna sheegay inuu u dambeeyo muslimiinta nasri iyo tamkiin isagoo kasoo qaadanaya xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إليه إذا شاء أن يرفعها إلى وسوغا لقول كيسي ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت aamusnaantaas nebiga uu aamusay waxaan ka dheehan karnaa inay jirto fatro soo socoto oo kusoo socto nolosha muslimiinta taasoo muslimiinta ay u ahaan doonto khilaafa raashida oo ku dhisan calaa manhaaji nubuwa khilaafadaas oo biidnillaah zuulin doonta qurbada ay la daala dhacayaan muslimiinta maanta khilaafadaasoo usoo celin doonta ummadda tamkiin iyo sharaftii muslimiinta ay lahaayeen iyo majdigoodii sheekha afartaas maxad uu kitaabkiisa ooga hadlay isagoo uu ku faahfaahiyey in ugu dambeyn kitaabkan waa kitaab thaqaafiya wuxuu ku jiraa kutubada ka hadla madaahib fikriya kitaabkan waa kitaab munaasab ku ah bulshada muslimiinta inay ku baraarugaan qiimaha uu leeyahay dibna ay ugu noqdaan waa kitaab mudan in cinaayo gooniya la siiyo kitaabkan wuxuu taariikh muujisa kaa siinayaa dowrarkii muslimiinta iyo halgami geesinimo ay ku lahaayeen jihaad asaliibiya kuwaasoo kusoo duulay bilaad almuslimiin intii u dhexaysay qarnigii toddobiy tobanaad ilaa qarnigii sagaaliy tobanaad kitaabkan wuxuu isbarbardhig ku sameynayay miisaan waaqicaan hadda aan noolnahay iyo waaqicii cahdigii nebiga sala alla alay wasalam iyo alkhulafaa'i araashidiin kitaabkan wuxuu leeyahay mumayisaad fara badan uu uga soocan yahay kutubada kale waxaa ka mid a inuu yahay kitaab muujisa oo kooban alfaadiisana la fahmayo kitaabkan wuxuu ka mid yahay mu-alafaadka ugu caansan uu sheekhan u alifay maxamed qudub waana kitaab mudan in wax badan laga faa'iidaysto in ugu dambeyn waxaan u dardaarmayaa ummadda muslimiinta gaar ahaan dhalinyarteeda maxaa yeelay dhalinyartu waa rugniga keliya ay ku taagan tahay ummadda muslimiinta waxaan ku boorinayaa ummadda muslimiinta gaar ahaan dhalinyarada inay siiyaan cinaayo gooni ah kutubta ka hadasha waaqica gaar ahaan kitaabkan maxaa yeeley wuxuu ka mid yahay kutubo badan aynu ummadda ku baraarugsaneyn qiimaha ay leeyihiin وأقصر إلى هذا الحد فما اجتهدت فيه من خطأ فأسأل الله أن يلهمني الصواب كما أسأله أن يثبتني على الحق واليقين إنه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيه دقائق هيا انشطوا وتحفزوا بدأ السباق فسابقوا واستجمعوا أفكاركم فالعلم بحر رائق فالعلم بحر رائق فقه بها وعقيدة ونوادر ورقائق وإلى الجوائز بادر وإلى المعالي رافق وإلى المعالي رافق
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
xildhibaan hore cabdibari yuusuf jibriil oo ka mid ahaa baarlamaankii dowladdii federaalka haddana ku sugan dalka maraykanka ayaa ka hadlay fashilka dhinacyada badan leh ee dowladda federaalka waxa uu sheegayaa in dowladda federaalka aanay xitaa si buuxda uga talin magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya marka laga hadlo dagaaladii ay gashay labadii sana ee lasoo dhaafayna ay ku guuldaraysatay badi deegaanadii ay gaareenna ciidanku ay dhib kaga soo baxeen waxa uu tilmaamayaa in fashilka haysta dowladda federaalka uu gaaray boqolkiiba laba boqol dee qofku hadduusan isyeelyeelayn faan wax lagu faana maahan waa in ficil la sameeya qofku markuu ficil sameeyo oo wixii uu ficilka ahaa ku dhaqaaqaa la odhan karaa waxbaa la sameeyey marka waynu ognahay dalka anigu waan tegey waan ka warqabaa hadda dhow aan soomaaliya ka imid xogtoo dhan baan ka warqabaa marka meel cidlaa in la faano lama arko waxa ka jiroo dhan baan ogahay gobollada soomaaliya intii tuulooyinkii la qabtay oo dhan waxa ka dhacay oo dhan baan ognahay dee haddii tuulo yar ama meel yar oo tuulaha oo sandaqada inta la fariistay la yidhi waxbaanu ciyaal waxbaanu imtixaan ku qabanna waa meesheeda laakiin runtii dalka waxa ka socda maanta soomaaliya ma soo marin burburkii xataa ma soo marin amniga iyo siyaasaddu meesha intaba marhayaan marka dee qofku hadduu wax qabto iyo hadduusan qaban inuu iska faana waa jecel yahay marka soomaalidu sida waxay jeceshahay faanka iyo waxbaan qabanay iyo waxbaan xoraynay bay muxuu ahaa soomaalidu tiraahdaa hase ahaatee shacabka soomaaliyeed oo gudaha jira dee dadka dibadda jira maaragtay idaacad bay iska dhegaystaan ama maaragtay qof bay un taleefon u diraan laakiin xogta rasmigaa waxaa iyo qofka guduhu markuu joogo oo xaqiiqda ka hadlo taasaa qofku wax walba ogaanaya marka waxaan anigu leeyahay boqol kiiba boqol faanka dawladdu sheeganaysa waxba kama jiraan dawladdu inayna horta suuqa bakaaraha tegi karin horta ma la socdaa suuqa suuq bacaad inayna tegi karin inta ay ku kooban tahay waa inta xamarweyne iyo inta villa soomaaliya ku kooban tahay waddada ma kaalmakarama dawladdu ma marto mana mari karto marka in yaroo haddee dawladdu ay ku kooban tahay oo ciidankeeda lagu xoojiyey oo laga ilaalinaya madaxtooyada hoteelada ku yaala inuu yidhaahdo amnigii baa laga ilaalinayaayo intaasaa la soo jeeda horta waa nasiib darro aada weyn saaxiib lama waraysa dee nin isagoo nin taageersan oo shaksi taageersan oo ku qanacsan maaragtay in adeerkaaba madaxweynaha ama walaalkaaba wasiira nin taageersan horta inaad waraysatidba maba ahayne waddanka haddaad tagtid oo aad xamar dhex martid baad ogaanaysaa xaaladdu meeshay tahay inta dawladdu ka agdhowdahay oo iskubeerka ahoo ilaa xamar weyne ilaa maaragtay waddada dekada intaas ilaa jidka maaragtay hotel weheliye ilaa sayidka intaas horta dawladdu xukuntaa inta kaleeto shuqul kumale baab xildhibaanadu intaas seerkaasi degan yihin horta taa midaasaan kaa leeyahay tuulooyinka aad tirisay oo dhanna haddii haddan anigu dalka saddex bilood baan kasoo moogay xoogaal baan u ahay dhulkaasoo dhan boqolkiiba sagaashan horey markii hore haddii nimanku uga baxeen meesha ay ku dambeeyeen ma og tahay ma og tahay wixii ka dhacay budbud waa ognahay rurgood wixii ka dhacay waynu ognahay dhulkaasoo dhan ceeldheer wax maxaa xarbdheeraha sheegaysa wixii ka dhacay baanu ognahay ciidamada sida waddankaas maaragtay hubkoodii iyo waxoodii loo baaba'shay adduunkuna waa ogyahay cid wala ka dharagsan tahay shalay lix iyo tobankii bisha u dambeysay haddaad social media la socotid meesha la yidhaahdo ceeldheer ceeldheer tuulo yaroo la yidhaahdo maaragtay wiinna la yidhaahdo wixii ka dhacay haddee qof walba taa waa ka dharagsan yahay marka inaynu xaqiiqda dhabtaa taabanno oo waddanku meeshuu marahayo horta in la taabto waa muhiim dawladda qof walba waa la rabaa laakiin dawladdu khaladaadkeeda oo dhan in la saxana dawladdaadan ugu jirtaa marka tuulooyinka aad tirisay oo dhan ciidamada meelaha hadda ay joogaan go'doon bay ku jiraan oo meel kastaa laga fadhiyaa intii kaleetana waad ogtihiin sida maaragtay ciidamada hubkii looga qaatay sida ciidamadii loogu laayey wax ka dahsoon ma lahan caalamku waa ogyahay soomaalina waa ogtahay marka khaladaadka dhacay oo dhan inaynu ku qarino maaragtay xayeysiin iyo meel tuula iskool baynu ka furna in lagu geeyo maahan laakiin waxa weeye runtii dowladdan maanta jirta boqolkiiba laba boqol waxay ku fashilantay siyaasaddii waxay ku fashilantay muxuu ahaa oo dalkay ku fashilantay amnigiibay ku fashilantay dhan kastay ka fashilanta هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
guud ahaan nacaawo intaas ayaan kusoo axmiirayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas yuu fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم